iyadoo abaaro baahsan ay ka jiraan meelo badan oo ka mid ah soomaaliya gaar ahaan deegaanada dhinaca jubbaland ayaa waxaa la sheegayaa in maamulka jubbaland islamar ahaantaasi oo kaashanaya iyadoo ay bilaabeen in ay ka hergeliyaan gudaha magaalada kismaayo mashruuc lagu dhiirgelinayo beeraleyda abaaraha ay saameysay in ay dib u bilaabaan tacabka beerahooda waxaana dib loogu celinayaa beerahoodii si ay kaalin weyn uga qaataan waxsoo saarka dalagyada beeraha warbixin arrintan la xiriirta waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o a aadan maxamed salaad mashruucan oo ah mid lagu dhiirigelinayo dibna loogu noolaynayo beeraleyda ah gobolka jubbada hoose ayaa loo dahfuray dadkii ay saameynta xoogan ku yeesheen abaaraha ee awoodi waayey in ay beerahooda fashaan kuwaas oo waayadii u dambeysay kusoo barakacay duleedka magaalada kismaayo waxaana haatan mas-uuliyiinta wasaaradda beeraha ee jubbaland ay dahfureen mashruuc lagu dhiirigelinayo dadkaasi si ay uga baxaan barakaca iyo deegaanada markaasi ay ku sugan yihiin oo dhibaatooyin dhanka nolosha ay ku haysato waxaana la daafuray mashruuc lagu dhiirigelinayo dadkaasi barakacyaashaahi ee abaaruhu ay sida weyn u saameeyeen beerahooda cali faarax ismaaciil guddoomiyaha deegaanka qaamqaam oo ah deegaanka ugu badan ee dadka barakacayaashaahi ay buux dhaafiyeen gaar ahaan dadka beeralaydahi ayaa faahfaahin ka bixiyey ahamiyadda mashruucan uu leeyahay dadka barakacayaashaahi mashruucan aan isugu nimid daafurkiisa ee wasiirku inoo furay waxaa lagaga hadlay ama laga tilmaamay waxa weeye waa wax innaga haddaynu nahay soomaali danteenna ah ama lagu tilmaamay dhaqankeenna iyo waxa aynu nahay iyo waxa aynu ka samaysan nahay intiisa badanna tilmaantu ay tahay inaynu nahay dad xaqiiqdii arrintaas waxaan leeyahay waa mid meesha taalla waa mid saxa waxaynu haysanaa webigii jubba waxaan haysanaa dhulbeereedkii webiga ku teedsanaa waxaynu haysanaa caqligii waxaan haysanaa qalabkii wax lagu beeranayay waxaan haysanaa amnigii haddii aan amni jirin waxba lama qabsan karo oo waxba ma qabsoomahayaan amnigii wax lagu qabsan lahaa oo sugan baan haysanaa inaynu dhulkeenna wax kala soo baxno falanno madaxa mashruucan axmed nuur bile ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey ujeeddada mashruucan laga leeyahay isagoona sheegay in tani ay noqon doonto mid sare u qaada wax soo saarka dalagyada beeraha gobolka waxaanu intaasi ku daray in tani ay gacan weyn siinayso dadka awoodi waayey in ay beerahooda fashaan islamar ahaantaana ay abaaruhu sida weyn u saameeyeen mashruucan maanta ah halkan u fadhino daafurkiisa wuxuu ka koobnaan doonaa saddex qeybood qaybta koowaad waxaa la caawin doonaa new kismaayo xaafadda layihahdo madiina midnimo oo konton qof madiina iyo sidoo kale midnimo konton qof ah annagoo daba soconno mashruuc ay horay hay-ad u fulisay n g o ah si markaa iyada kor loogu soo qaado dadka danyarta ee ku sugan xaafadaha new kismaayo componentka labaad wuxuu ka koobnaan doonaa meesha la yidhahdo luglow dadka hadda kusoo barakacay si markaa iyada loogu jiheeyo dhanka beeraha iyo wax soo saarka maadaama ay beerahoodii iyo maxay dhihi jireen ay abaaro badan jireen si marka iyada ay noloshooda kor ugu qaadaan iyo nafaqada ee ciyaalka sidoo kale mashruucan ujeedkiisa waxaa waay sare uqaadidda nafaqada iyo sidoo kale in dadka shaqa abuur loo sameeyo maadaama dadka ay yihiin dad qaxooti ah dad i d ps ah si marka iyada loo fahamsiiyo muhiimadda ay uleeyihiin wax soo saarka iyo sugnaanta ee cuntada ama waxa loo yaqaano food security-ga maxamed aadan wasiirka wasaaradda beeraha ee jubbaland ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay gacan ka geysanayaan wax soo saarka dalagyada beeraha isagoona sheegay in ujeedka mashruucan uu yahay mid lagu dhiirigelinayo dadka barakacayaasha ahi ee beeraha ay ka saameeyeen abaaraha si ay markaasi barakaca uga baxaan islamar ahaantana ay u helaan nolol ka bedelan midda haatan ay ku jiraan waa lidin cagafgaraynayaa biyaa lidin soo saarayaa haddaad ka faa'iidaysataan waa la labalaabi doonaa waa la labalaabaya haddaad ka faa'iidaysan weysaan haddee idankaa gacantiinna isku dilin ujeeddada laga leeyahay waxaa weeyaan laba obshe kow dadkaa baaba'san ee bacadka yaalla in la kaalmeeyo oo dowladda jarmalka iyo dowlad goboleedka jubbaland ay iska kaashadeen ka wada hadleen ka heshiiyeen barnaamijkaas inaad la qabto idankuna aad ka faa'idaystaan oo shacabkaa baahanay soomaaliyeed u ka faa'iidaysan labo inaan waxa aan hadda akhrinayo o sheegayo inaan beerana lama raba la leeyahay inaan wax beeranayno haddii nala caawiyo inay caddaataa la rabaa inay caddaato haddii nala caawiyo inaan baryada daynayn oon wax la soo baxayn in la ogaado testi waay la tijaabiyaa la raba shirkana waa inoo furan yahay barnaamijkana waa inoo daahfuran yahay tan iyo markii abaaruhu ay ku dhufteen deegaanada jubbaland waxaa si weyn u sii kordhayay dadka barakacayaasha ahi ee xooluhu iyo sidoo kale beeruhuba ay ku waayeen abaarahaasi iyadana haatan ay bilowdeen mashruucyo kala duwan oo dadkan lagu dhiirigelinayo si ay uga baxaan barakaca ayna ugu laabtaan beerahooda aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo